بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد يقول الله تبارك وتعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس khaalsatan min duuni innaasi fatamanaw lmowta in kuntum saadiqiin darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda sagaashan iyo afaraad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay qul waxaad tidhaa nebi maxamedow in kaanat hadday ahaatay lakum adinka idiin ahaatay addaaru laakhira daarta aakhiro cindallahi ilahay agtiisa hadday adinka idiin ahaatay khaalisatan xaal ay tahay mid baraxla min duuni innaasi dadka sokadood xaal ay ahaatay fatamanawu lmowta geeri tamaniya oo jeclaada in kuntum saadiqiina haddaad tihiin kuwa run sheegaaya waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan qeybihii ilaahi subxaanahu watacaala suuradda uu uga warramayay nimankii ahlu kitaabka ahay iyo yuhuudda iyo xumaanadoodii wax ku saabsan meeshan ilahi wuxuu uga warramay waxyaaba ay ku andacoo jireen yuhuuddu jawaab laga jawaabayo iyo radin la radinayo waxaasoo ah inay dhihi jireen qiyaamuhu annagay khaalis noo tahay nicmada ilaahi iyo jannadu annagay khaalis noo tahay lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aa noo imaan doonta iyagoo le cid yahuuda mooye cid kale jannada ma geli doonto qiyaamaha saasay dheh ilaahay marka subxaanahu watacaala meeshaanuu kula warramo wuxuu yidhi qul waxaad tidhaa nebi maxamedow in kaanat lakum hadday adinka idiin ahaatay yahuudey addaaru alaakhiratu daarta aakhiro cindallaahi ilaahay agtiisa hadday adinka idiin ahaatay khaalisatan xaal ay tahay daartaasi mid khaalisoo baraxla min duuni innaasi oo dadka sokadood adinku aada leedihiin oo dadku aysa adinka idinla lahayn nicmada aakhiro oo jannada aad keligiin leedihiin inta kalena ay naarta leeyihiin fatamanawu lmowta mowdka tamaniya iyo geerida jeclaada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheega haddaad og tihiin nicmada aakhiro inay adinka khaalis idinta waxaa ka horreeya taas inaad ogaateen horta inaad adinku nicmada aakhira leedihiin ood ahlu janno tihiin intaas keliya kuma adnaan ekaysana waxaad aaminsan tihiin inaan nicmada aakhira laydinla lahayn haddii hadalkaasu marka run yahay oo uu dhab yahay adduunyaya aakhiro waxaa idiin fiican aakhira idiin fiicane adduunyada dhibkeeda aad ka tagtaane bal geerida tamaniya hadday geerida tamani lahaayeen oo ay la imaan lahayn lafdi ay ku weydiisanayaan ilaahi subxaanahu watacaala oo ay ku ishaarayaan inay adduunyada iyo aakhirada aakhirada doorteenna ilaahi subxaanahu watacaala waa u aqbali lahay oo gam ayuu ka sii lahay waa la baabi'i lahaa saas darteed way diideen inay ilaahay subxaanahu watacaala ay weydiistaan geeri weydiistaan ama ay tamaniyaan oo jeclaadaan inay dhintaan andacadoodii marka iyo andacoodkoodii meeshaasuu ku buray ilaahi wuxuu leeyahy marka qol waxaa tidhaa nebi maxamedow in kaanat hadday ahaatay lakum adinka addaaru alaakhiratu yahuuday daarta aakhiro cinda allaahi alla agtiisa khaalisatan xaal ay tahay mid khaalisah oo baraxlo adinka idin baraxla min duuni innaasi xaal ay tahay dadka sokadood oo aad dadka ka xigtaan aakhiro nicmadeeda fatamanawu lmowta geerida tamaniya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaho ku run sheega aakhira inaad jannada ilaahay leedihiin bal aad gaar la tihiin jannada ilaahay ilaahay marka wuxuu yidhi walan yatamanawhu ma tamaninayaan abadan weligood bimaa qadamad aydiihim ay bisababi maa kii sababtiis qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu wallaahu ilaahayna caliimun waa midku cilmi badan bidaalimiina daalimiinta midku cilmi badan ilaahay subxaana watacaala daalimiinta aad uu ogyahay iyo heyrkoodba kuwaasna waxaa ka mid a kuwan yahuudda ah oo hadalkan ku andacoona ilahi wuxuu leey subxaana watacaala hadalkan waa beentood andacadan waa beentood bal waxay ogyihiin aakhire inaan khayr uga horreyno ahlu naar ay yihiinay ogyihiin saa darteed weligood mowd ma tamaninayaan mowdna ma rabaan ilahi marka wuxuu yidhi walan yatamanawhu mowdka ma tamaninayaan oo ma jeclaanayaan abadan weligood wakhtiga soo socda sababtu waa maxay oo mowdka u tamanin waayeen bimaa qadamad aydiihim bisababi maa kii sababtiis qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu ay hormarsadeenoo dunuub ah ayay ogyihiin ambiyadii ilaahay laayeen ballamadii ilaahay ay la galeen o dhamay ka baxeen ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisii nebi maxamed ay hadda beeninayaan kitaabkii ilaahay beeninayaan sixir iyo balaayo iyo falaanfulle iyo waxbay ku dhaqmeen sida noo imaan doonta marka maxaa aakhiro uga horreeyahe inaan aakhiro wanaag uga horreyn waa ogyihiin wallahu ilaahayna caliimun waa midku cilmi badan bidaalimiina daalimiinta midku cilmi badan iyo gaalada sida kuwan oo kale ah walatajidannahum wallaahi latajidannahum waad ogaanaysaa yahuudda nebi maxamed iyo cid walbow axrasa annaasi inay yihiin kuwa dadka ugu dadaalka badan calaa xayaati nolol wa min aladiina kuwiin inay ka dadaal badan yihiin oo nolosha uga dadaali ogyihiin aad ogaanaysaan ashrakuu shirkiga sameeyey yawaddu wou jeclaana axaduhum axadkood low yucamaru ay an yucamara in la cimri siiyo alfa sanatin kun sano wamaa huwa mana ahaanin cumrisiintu bimusaxsixihi mid isaga ka fogeynaysa oo cumrisiintaasu mid ka dheeraynayo ma ahaanin min alcadaabi cadaabka an yucamara in la cumri siiyo wallahu allana basiirun waa midku cilmi badan bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ilaahi subxaanahu watacaala yahuudiyu sii fadeexeeyey oo ilahay wuxuu yidhi yahuuddii iska dhaaf inay run tahay inay qiyaamaha aaminsan yihiin inay ahlujanno yihiin amaba ay aaminsan yihiin in ay jannadu iyaga gaar u leeyihiin oo khayr inay qiyaamaha eh, rajaynayaan iska daaye oo ay tamaniyaan markaas dartee saas darteed ay tamaniyaan geeride ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wax yahuudka naf jecelu ma jiraan ilaahay abuuray wax ka aqoon ogna ma jiraan wax yahuudka naf jecelu ma jiraan iska dhaaf cid kale eh mushrikiinta anka ka naf jecel yihiin uu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala waxay uga naf jecel yihiin mushrikiinta waa maxay waxay mushrikiinta uga naf jecel yihiin mushrikiintu ma yaqaanaan waxa qiyaamaha ay mudanayaan iyo waxa ka horeeya in badanoo ka midana maba aaminsana in la soo saaraayo nicmana aakhiro sugi maayaan oo rajay maayaan cadaabna ka cabsamaayaan aakhiro laakiin kuwaanu qiyaama inay jirtay ogyihiin oo la soo saaraayo waxayna ogyihiin inay cadaab mudan yihiin markaasay waxay ka cabsaayaan inay dhintaan axadkood wuxuu jeclaanaa uu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala alfa sana inuu noolaado laakiin waxu uma tarto alfa sana haddii aankee la nooleeyo noloshaas waxu uma tarto nafjacaylka ilaahi subxaanahu watacaala uu yuhuudda ku sheegana yuhuud waa ka muuqataa fulinimadu iyo cabsashadu kuwii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine la deganaa waa soo marnay qaar badan oo ka mid a waa la barakiciyey oo waa la cayriyey jizyana waa laga qaadi jiray qaar badan oo ka midana waa la laayey waa la baabi'iyey meeshii qaarkii la barakiciyey ay degeenna waagii dambe saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaamaa kasii cayrisa haddana ilaa yowmina haada yuhuud waxba ma galaan xagga fulinimada iyo xagga doqonnimada iyo xagga nafjacaylka waa aayaday ku yihiin kuwan hadda israa'iil eh, talaabiib deganoo israa'iila israa'iiliyiintaana waa wax aada u naf jecel hub culus oo hubka waxgumaado ah oo gaaloo dhan ay ku taageertay ayay isku waardiyeeyaan maane waa dad aada u naf jecelo mid ayaa kamid unu dhinto dad ay ra- dad raba maaha ilahay marka wuxuu yidhi walatajidannahum wallaahi latajidannahum waad ogaanaysaa yahuuda nebi maxamed iyo cid walbow axrasa annaasi dad kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolol iyo inay noolaadaan dad kuwa ugu jecel inay yihiin wa min aladiina kuwii inay nolosha uga dadaali ogyihiin ayaad ogaanaysaa ashrakuu shirkiga sameeyey oo mushrikiinta ahaa yawaddu axaduhum axadkood wuxuu jeclaanaa yahuudda iyo mushrikiintaba waa la dhihi karaa low yucamaru ay an yucamara in la cumri siiyo ayuu jeclaanaa oo cimrigiisa la gaarsiiyo alfa sana kun sana in la cumri siiyo oo kun sana uu gaaraa mid walba jecelya wamaa huwa ilaahay wuxuu yidhi mana ahaanin wamaa huwa damiirkaas cumursiinta waa loo celi karaa axadkana waa loo celi karaa see loo kala fasira marka waxaa leeyahay wamaa huwa cumursiinta la cumr siiyaa kunka sana ma ahaanin haddii la cumr siiyo bimusaxsixihi cumursiintaasu mid ka fogeynaya qofkan la cumri siiye min alcadaabi cadaab ka fogeynaya ma ahaanin an yucamara ay tacmiiruhu waxaa kusoo celine bedel waxaad uga dhigay huwadaiyo bedel ka tah in la cumri siiyaahi kun sano mid cadaabka ka dheereynaya maaha haddii kun sano la cumri siiyo ama ka badan waxa u dambeeya sowna cadaab ilaahay maa maxaa cumriga dheer u tiray wamaa huwa axadkana waa loo celi kara waxaa la dhihi karaa wamaa huwa axadkaas ma ahaanin tamaninaahi kun sano in la cumri siiyo bimusaxsixihi mid ou ka fogeynayo ka dheeraynayo min alcadaabi cadaabka xaggiisa an yucamara ay tacmiiruhu tacmiirka faacilkii ah oo musaxsixihi isimkaas faacil faacilkiisii waxaa laga dhigaa an yucamara waxaa laga soo dhalaalina oo waxaa leeyahay an yucamara ay cumrisiintiisu ma ahaanin mid axadkaas ka fogeynaysa cimrisiinta la cumrisiiye cadaab ka fogeynaysa wallaahu allana basiirun waa mid aragti badan oo arkaya bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan yahuudda iyo keyrkoodba qul waxaa tiraa nebi maxamedow man kaana caduwan ciddii ahaatay cadow lijibriila uu ahaatay fa inahu jibriil nazalahu waa uu soo dejiyey qur'aanka calaa qalbiga kusoo dejiyey biidni illaahi ilah idinkiisu kula soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay qur-aanku mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wahudan xaaluu yahay wabushran lilmuttaqiin man kaana ciddii ahaatay caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi iyo wa rusulihi wa jibriila iyo wa miikaala fa ina allaha caduwun lilkaafiriin meeshan wuxuu uga hadlay ilahi subxaanahu watacaala waxyaabo ku saabsan oo ka mid a xumaanadii tirada badnaa oon tirada lahayn oo aan la koobi karin oo yahuuddu ay ku sifaysnaayed waxaasoo ah inay ahaayeen kuwa malaa'igta ilaahay kala qoqoba qaar ka midana yidhaahda cadoway noo yihiin qaar ka midana yidhaahda weliyay noo yihiin niman asxaabaan nahay malaa'igaan asxaabnaha waa yidhaahda arrintaana waxay culamada mufasiriinta isku waafaqsan yihiin in loogu jawaabayo niman yahuuda oo nabiga weydiiye calayhi salaatu wasalaam yaa waxyiga kugu keena ee nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam malkul jibriil daaka caduwunaa min almalaa'ikay dheheen kaad sheegtay oo jibriil ahaa ma jibriila kuu keenay warkaan jibriil waaba cadowgeenna malaa'igta waa midka ciqaabta iyo cadaabka inagula soo dhiibo waaba necabnahay cadowow noo yahay cadowgeynu waxau keenay see marka u qaadanaynaa mikaa'iil iyo malaa'igtaas ilaahay hadday keeni lahayn waxbay ahaa laheedee dheh ilaahay marka wuxuu yidhi qul waxaad tidhaa nebi maxamedow man kaana ciddii ahaatay caduwan cadow ahaatay lijibriila jibriil u sugnaado jibriil cadow u ahaatay mantan jawaab shardigeeda waa la soo qadaraa oo waxa leeyahy man kaana ciddii ahaatay caduwan cadow lijibriila u ahaatay falyamut kaasu ha dhinto bikaydihi caradiisa ha u dhinto caradiisa isagoo caraysa naftu ha ka baxdo maxaa yeelay fa inahu jibriil nazalahu waa uu soo dedejiyey qur'aanka calaa qalbika qalbigaadu ku soo dejiyey maxamedow isagaa qur-aanka soo dejiyey rasuul walbana ilaahi subxaanahu watacaala isagoo waxii ugu soo dhiibayey biidni illaahi ilaahay idinkiisa ayuuna qur-aanka usoo dejiyey ogolaashaha ilaahay isagaa qur-aanka soo dejiyey cid qur-aanka ilaahay usoo dhiibana in lala dagaalama mudna sidoo kalena qur-aanka asagu min cindi nafsihi kama keenine ilaahay usoo dhiiba subxaanahu watacaala qur-aanka ilaahay usoo dhiibana eed kuma owlaa malakul jibriil waxna kuma delin waxna kama usa dhimin sidii ilaahay u faray inuu qur-aanka nebi maxamed ugu geeyo iyo sidii ou ahaa ayuu ugu keenay nabiga caleyhi salaatu wasalaam weliba musadiqan xaal uu yahay qur-aankaasu mid rumaynaya limaa bayna yadayhi waxaa hortiisa ahaado ka horreeya oo kutub ah na waa rumaysan yahay wax marka qur-aanku ankee lagula diriraahi ama lagu eedeeyaah qur-aanku kuma sifeysna malakul jibriilna iyo malagii keenana wax lagu eedeeya kuma sifeysna wahudan xaal weliba uu qur-aanku yahay hanuun iyo wabushraa bishaaro oo lilmuttaqiina muttaqiinta u sugnaatay hanuun iyo bishaaro wuxuu u yahay muttaqiinta hanuun ay dalaalada u hanuunaan iyo bishaaro oo loogu bishaaraynayo dadka muttaqiinta oo ilaahi subxaana watacaala cadaabtiisa iska jiray oo qur-aanka raacay oo qur-aanku uu bishaaraynayo jannadii ilaahi subxaana watacaala iyo dambi dhaaf ilaah marka maxaad kula dagaalantaan yahuudey a ilah ilaahi subxaana watacaala malakul jibriil ma mudna malakul jibriil marka in lala dagaalamo waxaa soo haray ilaahi subxaana watacaala iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa cidda la dagaalantaa maxay mudan tahay ilahay marka wuxuu yidhi man kaana ciddii ahaatay caduwan lilaah cadow ilaahay ciddii ahaatay oo ilaahay colla ah oo ilaahay subxaana watacaala la diriirsan iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa oo dhan iyo wa rusulihi iyo rusushiisa ciddii la dagaashan oo cadow u ahoo la dagaalantahay iyo wa jibriila iyo jibriil iyo wa miikaala labadan si gaarha loo sheegay oo malaa'igta ka mid a ayagoo soo gudagalaya wa malaa'ikatihi sharafta gaarka ahoy malaa'igta ku dhex leeyihiin darteed iyo inay iyagu yahuuddu ay labadan malag ay si gaara u gaar yeeleen oo ay dhaheen mikaa'iilna saaxiibuu nala yahay jibriilna cadowuu noo yahay ay dhaheen ilahay marka wuxuu yidhi ciddii ilaahay iyo rusushiisa iyo malaa'igtiisa iyo jibriil iyo mikaa'iil la diriirta fa ina allaha ilaahay caduwun waa mid cadow u ah lilkaafiriina gaalada cadow u ah ciddaasuna kulligood magaca mideeyaha wuxuu noqonaa kaafirnimada iyo inay kaafiriin yihiin dhammaantood waa kaafiriin ciddii ilaahay la dagaasha oo la colaytanta ama malaa'igtiisa la colaytanta ama rusushiisa la colaytantahay waa cid ilaahay subxaana watacaala ku gaalowday hal rasuul oo rususha ilaahay ka mid a ciddii la colaytantahay kaafir billahi alcadiim waa ciddaas iyo ciddii ilaahay la colaytanta labaduba waa gaalo marka malaa'igtan iyo ilaahay subxaana watacaala rumaynta la rumaynaa aad kala soo ceedaan sax maa nabiga caleyhi salaatu wasalaam iimaanka markii wax laga weydiiyey wuxuu yidhi an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilyowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa shariya nabigu yuri alayhi salaatu wasalaam waxyaabaha in la rumeeyo ay waajibka tahay oo arkaanta iimaanka ka mid a waxaa kow ka ah ilaahay subxaana watacaala malaa'igta waa ku xigtaa iyo rususha ilaahay subxaana watacaala ciddii marka tidhaahda ilaahayna waa rumaysanahay malaa'igta qaar ka midana waa rumaysanahay rususha qaar ka midana waa rumaysanahay waxay ka dhigan tahay cid waxa dhan ku gaalowdoo kale fa ina allaha ilaahay caduwun waa cadow mid u ah lilkaafiriina gaalada cadow u ah kuwaanoo kale ah walaqad anzalna ilayka aayaatin bayinaatin wamaa yakfuru biha ila alfaasiquun ilahay marka subxaana watacala wuxuu ka warramay nebi maxamed wixii lagu soo dejiyo qur'aan ahaa wanaagooda iyo siday u cadcad yihiin wax ku saabsan ilahay marka wuxuu yidhi walaqad anzalna wallaahi laqad anzalna waa soo dejinnay ilayka xaggaada nebi maxamedow aayaatin aan kusoo dejinnay oo bayinaatin cadcad oo waadixaad ah waa mucjisooyinka iyo ayadaha qur-aanka ah aayaad waadixaad ah wamaa yakfuru ma ku gaaloobayo bihaa aayaadkan ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama keyrkood ha noqdee ila alfaasiquuna dadka faasiqiinta oo qaacada alle ka baxay mooye cid kale ku gaaloobi mayso awa kulamaa mar walba oo caahaduu ay la ballamaan yahuuday ahlu kitaabku allah subxaana wa tacaala ama ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la ballamaan oo ay kula ballamaan inaysan mushrikiinta uu tegaynin ama iyagu dhexdooda ay ballamaan cahdan ballan nabadahu ma tuuraa ballankii fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid a miyaa ballankii tuuraay bal ilaahay wuxuu yidhi iska daaye akharuhum badankoodu laa yu'minuuna kuwa xaqa rumaysan ma aha waa gaalo caddaysatay walamaa jaa'ahum rasuulu min cindi illahi musadiqu limaa macahum nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim kaannahum laa yaclamuun walamaa goortii jaaahum ou u yimid yahuudda iyo ahlu kitaabka rasuulun rasuul oo min cindilaahi alla agtiisa ka ahaaday rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum waxa iyaga macooda ahaaday nabada waa uu tuuray fariiqun koox oo min aladiina kuwii ka mida uu tuula siiyey alkitaaba kitaabka kitaab allahi kitaabka allay ka tuureen waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashooda kaanahum waaba iyagoo laa yaclamuuna aan kitaabkoodiiba aqoonin oon cilmiba u lahayn ilahay meeshan wuxuu uga warramay subxaana wa tacaala nimankii yahuudda ahaa markii ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka uu soo diro maxamed ahaa oo qur-aanka uu ku soo dejiyey iyo rasuulkuba ay rumaynayeen wixii ka horreeyey ay u yimaadeen kitaabkii ilaahay towraad ahaa qeybtii iyo kitaabkii ilahay ilaahay towraadahay gadaalay ka tuureen dhabarkooda gadaashiisa ayay ka tuureen waxaa laga wadaa kitaabkii maadaama towraadaha ay ku tiilay nebi maxamed sifooyinkiisa iyo nebi maxamed in la raaco iyo qur-aankiisa lagu soo dejiyey in la rumeeyo maadaama ay kitaabkooda taas ku tiilay wixiina ay beeniyeen kitaabkooda ku yaalay waxay ka dhigan yihiin wax kitaabkoodii xooray oo kitaabkoodii gadaal ka tuuray ilahay marka wuxuu yidhi walamaa goortii jaaahum uu u yimid rasuulun rasuul oo min cindi illahi alla agtiisa ka ahaaday rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum ayaga macooda waxa ahaaday oo towraad ah nabada waa uu tuuray markaas oo waa xooray fariiqun koox oo kuwoodii gaaloobee oo nabiga raacine oo min aladiina kuwii ka ahaaday uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kitaab allahi kitaabka alla ayaa fariiqaasu tuuray kitaabkii alla ayuu tuuray oo towraad ahaa waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashooday ka tuureen kaanahum waaba iyagoo laa yaclamuuna anba kitaabkiiba aqooninba say u dhaqmaayaan markii marka aad fiirido say u dhaqmaayaan waa waxaanba kitaabkiiba dad juhaal ka ah se kitaabkii wuxuu ku qoraayo o dhanba waa baalmareene darsigeenuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabillahi attowfiiq